xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta u fariistay ansixinta hindisa sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada qaranka kulanka ayaa waxaa shir gudoomisay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar ajandaha loogu dooda kulanka maanta ayaa ahaa akhrinta saddexaad ee xer ilaalinta xuquuqda naafada qaranka xildhibaanad xaabase kori oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor akhrisay warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka guddiga xuquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bani-aadanimada ee golaha shacabka waxaa sharaf inoo ah in uu idinku soo gudbiyey warbixinta akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka sharciga ilaalada xuquuqda naafada qaranka soomaaliyeed sida waafaqsan qodobka sagaashanaad farqadiisa koowaad ee heer hoosaadka golaha shacabka mudana guddoomiye guddiga warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka golaha shacabka hindis sharciyeedka golaha ka hor akhriyey kala fadhigii afaraad kulankiisa toban iyo saddexaad ee qabsoomay soddon iyo kowdii janawari laba kun labaatan iyo afartii guddiga markuu dhegaystay talooyinka iyo soo jeedimaha xildhibaanada ee ka raydhiigtay hindisahan akhrintiisa labaad waxay halkaan idinkugu soo halkan kula wadaageen warbixinta akhrinta saddexaad ee guddiga soo diyaariyey waxayna kala yihiin cutubka koowaad qodobkiisa koowaad magaca sharciga wuxuu ahay sharciga ilaalada uqu ilaalinta xuquuqda naafada soom naafada soomaaliyeed waxaa lagu beddelay ama lagu soo kordhiyey ereyga ah qaranka waxayna noqotay sharciga ilaalinta xuquuqda naafada qaranka soomaaliyeed cutubka labaad qodobkiisa koob iyo tobnaad farqadiisa labaad sharciga hay-adaha dalka waxaa lagu beddelay sharciga canshuuraha dalka cutubka saddexaad waxaa lagu soo kordhiyey qodob ah qodob ka hadlayo isbeddelka cimilada cutubka afaraad qodobkiisa toban iyo sagaalaad farqadiisa koowaad waxaa lagu soo kordhiyey erey dowladda xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay hindis sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada qaranka waxaana natiijada ansixinta ku dhawaaqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar koorankeena wuxuu ahaa boqol afartan iyo kow waxaa diiday hal xildhibaan waxaa ka aamusay afar boqol iyo soddon iyo shanna way ansixisay aada iyo aad ayaa mahadsantihiin sidaas wuxuu ku yahay ansax qodobka